ciid wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo aad joogtaan haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamij gaara oo xiiso badan oo aan ugu talagalnay dabaaldega ciidulfitriga waxaa inoo soo diyaariyay inoona soo jeedinaya ibraahim xasan daandurey iyo caashe ibraahim caashacuud
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamij gaar ah oo ay v o e da ugu tala gashay in ay kula damaashaaddo dhegaystayaasheeda ku sugan daafaha dunida ee u dabaaldegaya munaasabadda ciidulfitriga barnaamijkan oo ah mid aad u xiiso badan ayaa waxaa noogu martiyay qaar ka mida fannaaniinta soomaalida ah oo kala jooga maraykanka kanada iyo yurub annagoo sidoo kalena fursad siin doonna qaar ka mida dhegaystayaasheenna ku sugan xeryaha qaxootiga ah ee dhadhaab iyo dalkan maraykanka dardarankii rasuulkan daa'imw rumayno waajibkan daryeelo naftaan laba diblayne hanoogu dembi dhaafo
aan marka hore u baaqno fannaanka caanka ah ee hobollada waa beri goormay kuugu dambaysay maxamed axmed kuluc oo jooga magaalada london ee dalka britain maxamed ku soo dhowow barnaamijka ciid mubaarag ayaan ku leenahay waxa aad ka mid tahay fanaaniinta waaweyn ee sida aadka ah looga qadariyo soomaaliya heese fara badanna waad qaaday heesta xurmadaran haddaan ka soo qaadanno yaa sameeyey heestaasi erayadeeda heestakan saaxiib waxaa sameeyey allah ha u naxariisto abwaankii weynaa cabdi iidaan faarax dadku qaar waxay yidhaahdaan heestaasi cabdi iidaan laftiisa jacayl haleele ayuu u sameeyey qaarna waxay yidhahdaan may waa iska sameeyey arrintaa maxaa igala qaybsan kartaa maxamed saaxiib arrintaas waxa weeyaan jacayl weliba aad iyo aad halis oo ayaa hayay cabdi iidaan jacayl baan u sameeyey gabadhii uu jeclaana way markaa wuxuu leeyahay way xumaysay gabadhaas uu sameeyey jacayl uu ku hungooy awgiiba u sameeyey
rumalkiyo dhibaatada hogaygaan ku doontee nafsiga xaabahogaygaan ku doontee nafsiga xaabadago xaynka ku suray herka kuma dhigan xidigaha cirkana lakugu xidhiishay xidigaha cirkana xagaryo cadaadiyo xagantaad marisay intan xaaja ku falay haddii xanan laga guro intifule haddii xanan laga guro intifuleedku aad juraace cadaa godob xambaartee qofki midin maxaa
qoys kaloo iyadana waxaa jirta aad u xiise badan caashaqa aday baray adigaana igu beere heestaasi ayaaba dad badan waxay leeyihin markaan maqallo koom aan wadagelaynaa saasaan u suuxaynaa jacayl awgii yaa sameeyey heestaasi badhan heeskaa waxaan sameeyey nin la odhan jiray allah u naxariiste isagana cabdi cali weyd jacayl bay iyana ahayd balaan wada dhegaysanno wax tale ah oo aad u soo jeedinayso fanaaniinta hadda fanka sidaad aragtay waa isbeddelay dhallinyaro fara badan ayaa soo baxday oo gabdho iyo wiilal isugu jira dhibkii aad ka soo mari jirteen fanka iyo labaatankii qof ee muusikada garaaci jira oo marba mid la raadi jiray iyo waa la iskala baxay marka fanka hadda see u aragtaa iyo fankii hore markaa isbarbar dhigtay maxamed axmed wallaahi waa kale fankiisii fankii hore iyo fanka maanta fankii hore wuxuu ahaa bulsho isku duuban oo isku xidhan oo dareemaysay fan soomaaliyeed aad baan uga xumahay inkastoo aynu ku khasbannahay dhallinyaradan dambe ee soo koraysa in fankooda la sajiciyo oo lagu sajiciyo oo la yidhaahdo sidaas wax may ahayn sidaas baa la yidhaahdaa waxaanay haysanin aalifin wanaagsan ma haystaan madaxniin ma haystaan musikiiste ma ma aha maadaama fankii hore baaba-ay oo aadara ka jirin fanaaninta dambe in la sajiciyo oo la tilmaamo ayaan aada u dhamaynay u jeclahay hase yeesheen waana waxay nasiib daran yihiin ciidan yaa jeceshahay in aad halkan ka salaan saaxiib dad badan badan baan leeyahay oo sa- oo saaxiiba ah hawa badnaadeen fanaaniinta fanaaniintii aan aqaanay waa weled ma joogto waa dhinta allah u naxariisto inta kale ee soo hadhay meel kastay joogaan fanaaniinta wadda soomaaliyeed ciidan fatriga wuxuu salaamaya waa tahay eh, waxaan filayaa inay eh, ku dhegeysan doonaan aad iyo aad ayaan kugu mahadinayaa axmed axmed eh, kuluc daaniri waad mahadsan tahay waxaa isna aada u salaamaya cabdiraxmaan yabarow markana waa fanaanka cawaale aadan oo jooga waddanka kanada hawaa dhawaa hawaa dhawaa caasho aad iyo saray cawaale aadan ciidul eh, fitrigi ayaan ku jiraa yaad salaamaysaa horta waxaan dhihi lahaa ummadda muslimiinta meel kasta adduunka ka joogta ciid mubaarak kullu caam wa antum bilkhayr baan odhan lahaa Een, waxaa kale oon salaami lahaa horta een, xaaskayga iyo gabadhii ay dhashay oon magaceyga ugu magac daray taliya ayaan labadoodaba salaan kashka iyo laabta kasoo gooday u diri lahaa Een, waxaa kaloo salaami lahaa hooyaday xaawo cumar cawaale ayaan salaami lahaa waxaan salaami lahaa walaalahay meel kasta adduunka ka joogaan waxaan salaami lahaa asxaabtay waxaan salaami lahaa cid kasta oo magacayga iyo muuqayga taqaana meel kasta joogto waxaa kaloon salaamayaa een, v o a iyo dhammaan barnaamijyada een, een, wariyayaashooda daadihiya cawaale eh, inkastoo heese badan aad qaaday oo heesahaada qaarkood dadka ay jecel yihiin eh, heese cusub ma jiraan soo saarta waan haa heese cusub waa jiraan insha allahu tacaala aniga iyo hodan oo laba heesood wada qaadayna een, iyo een, saddex heesoon anigu qaadayo shantaa heesood oo soo saaray insha allahu tacaala mid noo soo qabo waxaa idinsoo xulayaa aniga iyo walaashay oon jecelahay oon xaggan ka salaamayo iyada iyo dhammaan hooyadeed walaalaheeda aan wada salaamayo een, aamine cabdilaahi oo oo hodan hooyadeeda waan salaamaya een, sa- een, gabadha walaashay hodan salaan saaxiibtinimo ayaan ku salaamaya ay duubtay ayaan in yar ka xusaya xanuunka jacaylku xoreysay naftayda wadnaha xaaruntiisa intuu waxaad ka dhaafay xafiisyo ku yeelay si xeel fog naftaada xaqiiqdii u raacay xidhiidhka dhexdeenu inaanu xumaanin xantinuna duulin inaan xilahayga xaaskay xaaskayga ahaato xakiimka ka tuugay xarfaha magacaaga xiskayga ku duugay qalbiga xaadantaysay in xabiibi ku doortay xabiibi ideqday xabiibi dareenku xoraysay naftayda markaan ku xasuusto naftaydu xadraysay markaan ku xasuusto naftaydu xadraysay xabiibi xadraysay he-ah he-ah
waa jalbadiiyo sideedii ee laakiin marka hore u sheegi lahaa waa lagu dari lahay daanduray intaas waaba inta ugu macaanida wata maxaad iga reebtay in lagu dhex duba in lagu dhex duba in lagu dhex darayahay laakiin waa la daaxday de maxaa sameeyaa
Album
aad baad ugu diyaar garowday maaha hadda ciidda soo afar ciyaala iyo hooyadood iyo anigoo mawda ciidayna
waa tahay cawaale aad baad u mahadsan tahay ciid mubaarak yahay.
adiga iyo caruurta iyo Ciid mubaarak.
dhammaan asxaabta aad u waa garaaci yahay doonto insha- insha allahu insha allahu tacaala waa idinsoo salaamaya dhamaatiin salaamullaahi salaamu allah calaykum ciid mubaarak markana dhegeystayaasheenna ayaanu fursad siinaynaa weliba kuwa ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa xasan macali cabdi oo ka magac dheer xasan ciro anoo rabo inaan kaga faa'iidaysto fursadan qaaliga ee ciidda barakaysan ee ramadaan waxaan tahaniyad u dirayaa eheladeyda meel kastoy joogaan dalka dibaddiisa iyo gudihiisa gaar ahaan kuwa jooga ethoobiya waxaan salaamayaa adeerkay sheekh maxamed saalax adeerkay een, rashiid adeerkay aadan macali axmed iyo eedadii ambiya iyo dhammaan eheladeyda meel kastoy joogaan gaar ahaan waxaan salaamayaa haddana siiba dhallinyaradan iskula noolnahay ifo bismillahi raxmaan raxiim magacii waxaan dhamaa cabdullahi bashiir waxaan halkan ka salaamaya dhammaan eh, asxaabta eh, asxaabta bahda waxbarashada ee maclimiinta ay ku nool xerada ifo waxaan halkan kala soo ka salaamayaa walaalahayga eh, sida nadiifo cabdullahi bashiir farxi cabdullahi bashiir iyo rabiil cabdullahi bashiir mar kale aan jalleecno fanaaniinta waxaan idinku gacan ahaadinaynaa fanaanada caanka ah ee caashe cabdow malika oo joogta michigan dalkan maraykanka caasha cabdow maliika magaca malaga miskiin aha maalma ilaaha loo qabaa daandurey waaye see waaye ah dandure ii wara meeqa sana males maqlin walaahi ciid mubaaragaan mar kale ku leenahay caashe cabdow kusoo dhowow barnaamijkan oo idaacadda v o a ugu tala gashay in dhegaystayaasha dhegaysanaya ay kula ciido marka adiga fanaanaa tahay waddankan maraykanka muddo dheeraad degan tahay maxaa dadweynaha adiga ku yaqaana ee fanaanka u tahay aa kula ciide walaahi farxaddii reen reena ogula ciidaa waa tahay maadaama aan maalin farxad leh oo ciida aan ku jirna caasha cabdow yaad si gooniga u salaamaysaa maadaama aad ka tirsaneed fanaaniinta hobalada waa beri haa waxaan salaamayaa soomaali weynto dhammaantooda meel kasta oy joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak sanadaan sanadiisa wanaag aan ku gaaro ilaahay hanoo kaso waxaan salaamayaa gabadhaydii naciimo oo ku nool washington siyaado waxaan salaamayaa gabar oo wiilkaygii ka dhintay oo caruur u hayso ciidana washington siyaaday degan tahay ciid iyo caruurteedaan wada salaamayaa waxaan salaamayaa walaalahay oo abudabi ku nool iyo shaariqa aan salaamayaa waxaan salaamayaa asxaabta kale oo ohaayo joogaan oo macruuf nahay aan salaamayaa waxaan salaamayaa dadka michigan ku nool asxaabta aan nahay waa tahay ciid mubaarak ayaan annagana ku leenahay caleena wacaleek wacalaa jamiici almuslimiin haye ma jirtaa hees aad jeceshahay dadka muslimiinta ciidaya gaar ahaan soomaalida in maanta ay kula dhegaystaan ood usoo qabatid ood- ood ood u dalabtid wixii idinka jeceshihiin isaara makoo maaramaaw mugdigii habeen misbaaxdiisiia itaabe kawanataas Sufi.
suufi cali haa taas iyo waxaan jeclahay heesto cilmi miyaad lahayn oo suufi cali aniga isla qaadayna haddii a- aad haysiin mid kale oo adiga kaliga a qaadana waa jirtaa oo maantii hore taasaa markaad iga maqnaatid mugdi iyo meel xunaan maraa mugdii meel xunaan mara haa ibraahim bal waxaad noo soo qabataa mid ka mid ah heesahaasi ay carabka ku dhufatay fanaanada caashe cabdow waa heesta la yidhaahdo makoo maaramow waaw waxaan u malaynayaa inay tahay si waayo waayo waa hore la qaadi jiro ibraahimo aad iyo aad waa hees dabacsan oo fanaanada caashe cabdow ay la qaadayso allah u naxariistay fanaankii suufi cali cusmaan oo markii dambena farsamayaqaan ka noqday idaacadda raadiyo muqdisho caashoy heestani waxay xusuus igu leedahay anigoo yar oo dugsiga hoose dhiganayo ayaan maqli jiray anigoo dhex maraya firshooyinkii isku raran waa xaafadii isku raran waa beri marka la maraayo weliba waa la taataagsan jiray si aad qof ugu joogsan
waa tahay waa tahay heestaasi mako maaramow iyo codka suufi cali cismaan iyo caashe cabdow aan qadar ku nasan
miargao misilkaho imudu mahey mahey meelkale mamara sumuna mahey mahey meelkale mamara sumuna
Thank you.
mandere moyale marwoy mayanta mela ijete mabisha hosye imotisa makomar mau makomar mau makomar mau lugdigi hamiba masbari silayata madina Eh, masbari silayata madina Iyey Abay mugdigi hamiba masbari silayata madina Eh, masbari silayata mayote
ibraahin heestani waa hees aad u qabow oo deggan oo macnaha shidaba kama muuqataba in qaabka loo qaado makomaramo
Aad iyo marka aad.
nooca loo qaadayay maxaa loo yaqaanaa cashoy waa hees dabacsan waa garta marka xilligaasaa lagu baashaali jiray heesta marka xilligaasi haa waxaa marka heestan hadda eh, suufi cali cusmaan iyo cashe cabdow ay qaadayaan markaad fiiriso laxan aad u wanaagsan ayaa la saaray oo aad u dabacsan oo weliba qofku markuu dhegaysanayo maaragtay uu dareemayo raxbad Nasiino, nasiino.
iyo qabow iyo jacayl iyo
oo taa waa tahay berisamaad iyo waayo kolley een, wax badan ku xusuusiya ibraahin oo dib noogu celisa aad iyo aad allahna gaarsiiye waayadaas oo kale waa tahay waa tahay ciid mubaarak ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay meel kasta oo aad nagala socotaan dhinaca dhegaystayaashaan markana jalleecno gaar ahaan kuwa ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab sidaan horeba idinkugu sheegnay oon fursadda gaarka ah aanu barnaamijkan ku siinayno magacayga waxaa la dhahaa yuusuf boosh ibraahim oo ku nool xerada qaxootiga ifo dhammaan waxaan salaamaya muslimiinta meel kasta ay ku nool yihiin khaasatan kuwa xerada qaxootiga waxaan halkan ka salaamaya dhammaan asxaabtayda iyo eheladayda bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa xasan cabdi waa macalin waxaan salaamayaa ilmaadiryada oo dhan oo jooga dunida gaar ahaan magaalada jigjigo adeerkay maxamed iyo adeerkay maxamuud iyo reersha cabdigangaale meel walba ay joogaan macnaha waan salaamayaa eh, iid wanaagsan magacayga waa maxamed nasiib Eh, waxaan salaamayaa dhammaan eheladeyda iyo qaraabadeeda oo ku kala nool dalka iyo dibadda gaar ahaan walaalkay ciise cabdicasiis cabdirasaaq raxmo iyo nimco walaalihay waxaan kaloo salaamaya asxaabteyda ee halkan ugu nool sida cabdirashiid sheekh maxamed maxamed cabdulaahi bashiir maxamed madoobe celwaaq Eh, waxaan kaloo salaamayaa dhammaan inta i garanayso eh, meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan dhammaantiin waa hagaagi ciid mubaarak ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay meel kasta oo aad nagala socotaan dhinaca fanaaniinta ayaan mar kale jallaacaynaa iyo magaalada london waxaan idiin soo qabanaynaa fanaanka cabdirasaaq axmed faarax gaaddaco oo barnaamijkan ah, aan ugu talagalnay inaanu kula dabaashaadno dhegaystayaasha daafaha dunida ka dhegaysanaya v o e da ciid mubaarak cabdirasaaq gaaddaco kusoo dhawow barnaamijkan ciid mubaarak ayaan leenahay kulan caamal baanta bilkeyr ummadda soomaaliya meel kasta joogto waxaan leenahay ciid mubaarak wariyayaasha oo v o da oo igu horeysa caashe cuud ibraahim daanduray asxaabta dhan adinkana waxaad leeyahay ciid mubaarak annagana sidoo kale ciid mubaarak aan ku leenahay cabdirasaaq axmed faarax gaadduco waa ku faraxsannahay in barnaamijkan oo ah barnaamij gaar oo aan ugu talagalnay munaasabadda ciidda inaad marti noogu tahay een, maanta oo ah maalintii koowaad ee ciidda fitriga oo muslimiinta ay soo soomeen islamarkaana la damaashaadayo marka kolley waa damaashaadeynaa maxaad dhegaystayaasha aad fanaanka u tahay aad kula damaashaadaysaa maadaama maanta ay tahay maalin ciida maanta maalin ciida waa iyadoo ah waxaan kula dabaashaadaya inaan dhegahooda maaragtay heesaha ay- waa ugu dambeeya maaragtay ama kuwii horeeta qaar us- u u xulo ugu soo qaadaa bilaha ay ku ciidaan Eh, cabdisaaq gaaduco ee magaalada london ayaa joogtaa eh, bal ka waran ciidda iyo dabaaldega iyo eh, dadka muslimiinta halkaasi jooga wallahi dadku aad bay u ciidayaan maasha allah si fiican baa loo ciidayaa waa laisku soo baxay masaajidada marka laga soo baxay dadku waxay laadaan meelaha lagu dadku ay ku dabaashaadaan baa lagu dabaashaadaya marka ciid aad iyo aad bay waa maalin farxadeed wey gaadac waxaan xasuustaa marka ciidda la gaaro oo heesihii ciidda la shido dardaarankii rasuulkan markaan maqlo Eh, sax aamine sahre iyo heesihii ciidda markay igu soo dhacaan oon maqlo waxaan xasuustaa anoo xaafadaha waxaan kusii xisaabtami jiray buskudka iyo xalwada iyo waxyaabaha khaaska ee maalintaasi loogu dabaaldegayo dabaaldegayo ma joogno walbo dalka yagi ciiddu waxay ku fiican tahay adoo dalkaagi jooga ah xalwadii iyo sambuuskii iyo kicikicii iyo wixii adduunka iyo shushumowgii iyo
cabdirasaaq eh, caasho markay eh, raadiyo muqdisho ka maqasho heesaha ciidda dambiile hore usii qaadan jirta
dambisha ruqaajita axyaa hore waxay usii qaadata caas hadda caruur dambiilo wadata oo ciid mubaaragta ku haysa albaabada garaacaysa ma jiraan london maya ma jirto ma jirto insha allah sanadka dambe ilaahay idinkiisa waxaan rajaynaa waddankeena inaan ku ciidno gaaduco fanaaniinta hobalada waaberi ayaa ka tirsan tahay yaad salaamaysaa ciidda fanaaniinta gobolada waa beri baan meel kasto ay joogaan waa salaamayaa meel walba ay ku nool yihiin dalkii kuwii ku nool kulli asxaabtaydii intii xamar ku noolayd horta waan salaamayaa maalin kasta waan wada xiriirnaa cabdikariim faarax waan salaamaya cabdikariim jiir siciid maxamed cali saciid xarawe waa salaamaya cabdinuux yuusuf waa salaamaya maxamed xasan berrow waa salaamaya binta cumar gacal walaashay waa salaamaya siciid daawud waa salaamaya daawud cali masxaf waa salaamaya kulli intii xamar fanaaniinteena joogtay oo dhan waan salaamayaa inta dibadaha ku noolna waan salaamaya kulligood laakiin sida muuqata gaadaco adigayba kuu muuqataa weli ciiddii iyo magaalada muqdisho iyo meelihii aad ku ciidi jirtay adigoo london Aad iyo joogaad hal mar intaad kasoo tallaawdaad ex fiorena dhex gaysay
Fioraan tagna saad- aad- waxaan moodaa inaan dhex taagana caashaya hadda aad iyo aad saasaan kuu dareema saasaan kuu dareema gaadaco waxaan rabaa marka maadaama ciid lagu jiro oo la damaashaadayo ilaahay ciidan ciideeda nabad iyo caafimaad ha nagu gaarsiiya iyo baraare iyo waddankii oon Amiin.
isku waraysanna haddii ilaahay idmo waxaan rabaa marka maadaama heese badan aad qaaddo oo aad loo jecel yahay kuwii dambe weliba markaa dibadda timid ee aadka looga helay waxaa ka mid a yani carabka ku dhufan laakiin bal mid ka mid a waxaan usoo qaadaya heesel ku aaway ku aaway uu sameeyey xasan jacayl allahu naxariisto xasan maxamed maxamuud xasan jacayl eryada uu leeyahay iyo laxankaba uu leeyahay muusigana uu tumay axmed faalax Eh, ilwaaday aragtidaada Ah, ilwaaday aragtida, indhuhu doondoonayaan.
doondoonayaana waxaan istareexi lahaa agteeda Agteeda adigoo adigoo fadhiya gaadaco heestaas waraa iga baxay een, mar aad barnaamijka caweyska washington u warramaysay sanadkii horena heestan si gaaraad carabka ugu dhufatay Een, sanadka dhammaadkiisii sanadkii hadda lasoo dhaafay labada kun labaiyo tobankana si gaaraad carabka ugu dhufatay maxay si gaara heestani saameyn kugu leeda annagana waadna dhex- waadna dhex yaacisa heestii oo xafiiskuna in aad looga hadlaya heesahan albumkayga ugu jeclaa sifaalo guur ayay ka mid tahay heestaasi ayada iyo malab la miiray iyo waa heesaha adigu ugu jeclaa albumkayga maarata runtii xasan ku xasuusanaya xasan jacayl allah u naxariisto walaalkay saaxiibkay qaaliga ayuu ahaa ilaahay ha u naxariisto marka heesaha aad ugu xasuustaya ama ugu xasuusanaya ka mid tahay oo weliba waxaad carabka ku dhufatay heesta inay ee, een, dareen gaarana ka turjumaysay ahay aad iyo aad aad iyo aad
markuunku seexdayo allaylkii toosayba cano ama kaagsanba ilwaaday aragtida indhuu doondoonaya waxaan istareexilaa agtayda adoo fadhiya markuun ku seexdayo allaylkii toosayba cano ama kaagsanba ifka aqalagu dhistaayo amaan la isugu tirshaayo xaqba laysku aaminaaye ifka aqalagu dhistaayo amaan la isugu tirshaayo xaqba laysku aaminaaye waawaye
cabdirasaaq gaaduco ee caashana ee dhowr jaray kugu soo celisay su-aashaasi magaalada muqdisho adigoo dhex taagan oo maxaan ku yidhaahdaa ciidaaya oo ma aragtay farxad iyo reenreen dadkii ee ku dhex jira saddex iyo labaatan sano iyo ka badan ayaan lafteeda ka soo maqanahay waana xasuustaa ee markii ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka lagu soo bandhigo ex baarlamaan oo halkaasi aan ka duubi jiray ciyaaraha iyo heesaha qurux badnayda ibraahim ciidi markaa wadankeena ku ciiday oo nabadda haysanay ex baarlamaanka baarta dadka quruxda ay si loo ciyaaray ibraahim yaa heli kartaa yaa adduunka ma noo soo noqon doontaa waa taas insha allah waa noo soo laaban doontaa rajada ilaahay lagama quustaa la yidhi waxay dhahaan waxay- waxa- waxaan maqli jiray een, dadka deriska xaafaddaan ka maqli jiray dadku maah maaha ishii abaar aragta aaranna waa arkay Aan aad iyo aad caashay waxaa jirta hees oo runtii aanu liyada ku ciiday caleenta gedaha oo maaragta aanu qaadnay laakiin waxaan u malaynayaa heestaasi een, aniga aamin dhool baan qaadnay iyo william mandela sanadkii horaan qaadnay waxaa la ku ciida caleenta gedaha haye caleenta geedaha lagu ciidayaa Ah, caleenta gedaha ku ciida la yihahda nin siciid Ab- siciid kasir la sameeya abwaana sida ayaxe aad iyo aad aad iyo aad waa tahay balheestaasna aan qadar uga ciyaarna ee gaaddaco adigoo raalliya mar kale khadka ku jir waxaan aad u qiimeynaynaa dalabkaaga iyo dhegaystayaasha iyo waxa ay maanta naga filayaan maadaama ay tahay maalin ciida ha
Waa maali caano, cibaar iyo wanaago. Waa maali caano, cibaar iyo wanaago. Carshiguna u furayo cabsiis jiran maane. Cusub iyo baad iyo dharcigaaga weeye, caloosha isfurao. Waa maali ciideed, iscafiya dhammaanteen. cusub iyo baad iyo dharcigaaga weeye, caloosha isfurao. Waa maali ciideed, iscafiya dhammaanteen.
cabdirasaaq eh, ciid wanaagsan ayaan mar kale ku leenahay Eh,
fanaaniinta kula joogta london iyo asxaabta kale kula joogta london iyo guud ahaan soomaalida ku ciidaysa magaalada london dhammaantoodna waa salaamaynaa caafimaad ku ciida idin leenahay gaaddo adiga iyo asxaabta oo dhan caafimaad iyo barwaaqo ku ciidanayna sanadkan sanadkiisana ilaahay idankiis waxaan rajaynaynaa wadankeenii inaanu caasha iskugu soo noqonno annagoo caafimaad qabna aan isku warsanno magaaladii xamar aan ka sheekayno ibraahim runtii aad iyo aad waa salaamanaya saaxiibkay waxaan soo xasuusanaya waayo waayo waktiga hore aan soo xasuusanaya ibraahim iyo xilligii raadiyo muqdisho waa soo xasuustay waagii timaha weyn la lahaa aad iyo aad aad iyo aad ibraahim walaashay caasha adigana waan ku salaamaya ciid mabaarig baan kuleeyahay caasho oo aad tahay ciid mubaarak cabdirasaaq adiga iyo reerkaaga iyo caruurtaada waxaa ku leeyahay ciid mubaarak ibraahimna waxaan leeyahay ciid mubaarak waa tahay.
asxaabtadana waxaan leeyahay ciid mubaarak fanaaniintii maraykanka joogtay ciid mubaarak baan leeyahay oo ugu horeysa maama dalays faadimo cali nagruuma axmed cali cigaal kulli waa salaamaya fanaaniintii oo dhan annagana ciid mubaarak ayaan ku leenahay gaadco aad baad mahadsantaha gaaddo babay ciid mubaarak dhegaystaheena ugu dambeeya bal markana aan fursad siino waxa uu salaamayaa asxaabtiisa iyo ehelkiisa uu leeyahay ciid mubaarak anigoo ah cabdulaahi calaadan cabdulaahi qarasjeex oo jooga maraykanka gaar ahaan gobolka indiana indianapolis waxaan salaamayaa ugu horeyn hooyaday macaan safiya axmed sugle oo walaalahay dhammaan cabdirashii cali aadan shacte ubax cali aadan axmed duule cali aadan siciid cali aadan kawsar cali aadan iyo aabbahay ah, dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan gaar ahaan soomaalida ciid wanaagsan guud ahaan barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ugu talagalnay in aan kula damaashaadno dhegaystayaasha intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa ummadda soomaaliyeed ee u dabaaldegaysa munaasabadda ciidulfitrigana waxaanu u rajaynaynaa inay ciiddan ciiddeeda ku gaaraan bashbash iyo baraare sidii damal harwayna daruuri ay ku hortay qofkii daya ku daagsada dharaarahan ducaysani hanoogu dembi dhaafo damaashaad ka daawada ciiddow dabaaldega
aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ibraahim xasan daanduray iyo caashe ibraahim caashacuud oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinayay barnaamijkaasi gaarka aan ugu talagalnay munaasabadda ciidda ciidulfidriga